laba askari oo ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya ayaa ku geeriyootay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ciidamada qarax miina lagula beegsaday maanta agagaarka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho goobjoogo ku sugan halka qaraxu uu ka dhacay ayaa v o a u sheegay inuu arkayay burbur soo gaaray gaarigii ay saaraayeen ciidamada milatariga dowladda soomaaliya oo ku socday dhanka muqdisho kaasoo ahaa nooca tiknikada ee soomaalidu u taqaano cabdibilaha waxaana meydadka labada askari ee geeriyootay iyo afarta kale ee dhaawacantayba loo soo qaaday magaalada muqdisho waxaana qaraxani uu kusoo beegmayaa xilli aanay si toosa u shaqaynaynin waddadaasi oo ay meelo badan ka xiran tahay ilaa iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa waxaana weerarada caynkan oo kala ah fuliya ururka al-shabaab oo dowladda soomaaliya in ka badan toban sano dagaal kula jira xasan kaafi qoyste v o a muqdisho